wuxuu ahaa war aanaan filanayn waayo sababna aan ku weerari karo ma garanayn anagu al-shabaabna ma ahayn argixisana ma ahayn ma hubaysnayn waa hurdayna xil aan isku hurdaynay caruurteena iyo familiyadeena dhex jiifnay marka runtii weerarka wuxuu ahaa weerar oo aan qorshe habanna ugu jiran in sidaa la yeeli karo khasaar waa jiriya oo nimanka dee waxaad idinka magaalada geesi hore dhan laga maqlaya shacabka ku rideynayo dadkeeda dad waxaa jira ay tartarsiiyeen taangiyadooda oo argagaxay oo qaarkood ayagoo xataa aan dhar haysan guryihii kasoo baxay oo inta eryadeen ay taangiya tartarsiiyeen waxaa jira nin ay dileen iyagu ee haddana ay ay ku dareen s hadda maydkiisii ay qaar ka cunay marka gabadfal badanay sameeyeen lagama hadlan anaga kulleyba aniga anaa iska warramaa dawladda cid arrintaasaan kala hadlan midda kale anigu ogmaba haystaba anigu nin mas-uul ah oo xisbi guddoomiye ka aan ahay laba wiilo istaaf aan lahaa dawladdana way ogeen marka saab laygu marmarsiyoodo oo hubka dhigis hadday jirto xataa ma jirto hogaamiye kooxeedna ma ahayn mas-uul hubaysana maan ahayn waxaan ku shaqeeyaa afkaar iyo ra-y ayay tahay shaqadaydu yaan kuma dagaalamo hubka mana isticmaal anigu madinka iska joognaa kulleyba hadda nimanku targetka ayago ay lahaayeen ay usocdaan oo guryaha inay abanaga nagu dilaan aba nagu qabtaan guryahana ay baartaan hade soomaalina hadda maba jirta waa meesha waxaa galay aan soomay ahaayeen hadda anaga ciidan soomaaliyeed maanaan arkina waxa waaye guryaha galay oo baabuurta ka jiitay amsom waa ku mahadsan yihin dadku inay banaan baxaan waxa muhiimkaana waxay tahay dadka inay afkaartooda iyo fikirkooda ay muujiyaan karnmalama inuu taleefonka kula hadli karo marka anigu ma xiri insha allahu mana xirmi doono waayo wax laygu xiraba maana galabsan marka waa iska unu raqiis ra'ya been ah oo dadka loo sheegayo dee xirigna maba ka cabsanayo xataa oo haddii ade la xiraayo gardarre laygu xiraayo awood dawladeed la isticmaalayo sharcidarre laygu xiraayo anaga kulley mid hadafkayga iga leexi doonta ma noqonayso xataa laakiin hadda maxirre faraan ma ahay xaafadeydaana jooga waxaan ku suganahay degmadaan deganahay madiina waa ka baxeen ha laakiin aaday u burburayeen guriga iyo alaabta teel